raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu duhur wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay koob iyo tobanka bisha afaraad sannadka laba kun iyo lix iyo toban kusoo dhowaada qodobada ugu waaweyn wararka uu duhurnimadan idiin hayo reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka side ee soomaaliyeed ayaa maanta xukun dil ah waxay ku fudhisay dhagar qabe xasan xanafi xaaji oo ka dambeeyey dilaalka suxufiyiin dhowr ah oo siyaabo kala duwan loogu geystay magaalada muqdisho ee caasimada dalka qarax geystay khasaare isugu jira dhimashaya dhaawaca ayaa duhurnimadii maanta waxa uu ka dhacay degmada xamarweyne ee gobolkani banaadir in ka badan konton ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab ayaa lagu dilay howlgal ay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa amisom ka sameeyeen degmooyin iyo deegaano ka tirsan bariga gobolkaasi galguduud munaasabad loogu diyaargaroobayo furitaanka wejiga labaad ee shirka maamulu samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo ay ka qaybgaleen mas-uuliyiinta labada gobol odayaasha iyo waxgaradka labada dhinac ayaa lagu qabtay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe mas-uuliyiin ka tirsan kuwa maamulada degmooyinka gobolka galguduud waxa ay walaac ka muujiyeen abaaro iyo biyola'aan saameyn ku yeeshay dadka iyo duunyada deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolkaas wararka dibaddana dhegaystayaal waxaa ugu waaweyn labada garab ee ku dagaalamaya dalka yemen ayaa sheegay in ay dhowrayaan heshiiska xabad joojinta ah ee ay kala hore si wada jir ah u kala saxiixdeen
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fm-ka ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internet-ka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
mar kale duhur wanaagsan intaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn wararka uu reediyo muqdisho duhurnimadan idiin hayo maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed ayaa maanta xukun dila waxay ku fudhisay dhagar qabe xasan xanafi xaaji oo ka dambeeyey dilaalka suxufiyiin dhowr ah oo siyaabo kala duwan loogu dilay magaalada muqdisho ee caasimada dalkeena soomaaliya sida uu warkan ku faahfaahinayo cabdicasiis maxamuud guuleed afrika maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya waxay maanta xukun cadaalada ku fulisay xasan xanafi xaaji cabdisalaan oo ka tirsan kooxda ugus ee kiis-al-shabaab kaasoo lagu helay dembiye ay ka mid yihiin inuu ka mid yahay ururkaasi argagixisada ee al-shabaab iyo sidoo kale inuu dilay wariyaal maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa xasan xanafi xaaji cabdisalaan horey waxay dacwad ciqaabeedkiisa markii ay dhagaysatay ugu xukuntay dil toogashaha laakiin toddobiyo tobankii bishii saddexaad ee sannadkan ayuu xukunsanay xasan xanafi raaxfaan ka qaatay xukunkii maxkamadda darajada koowaad lixiyo labaatankii bishii saddexaad ee sannadkan ayay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay racfaanle xasan xanafi xaaji cabdisalaan waxayna maxkamaddu ku raacday xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo ahaa dil toogashaha xasan xanafi xaaji cabdisalaan ayaa intii ay socotay maxkamadayntiisu waxaa lagu soo ogay dilalka weriyaal soomaaliyeed oo ay ka mid ahaayeen allaha u naxariistay agaasimihii idaacaddii capital voice mahad axmed cilmi agaasimihii idaacadda hoon afriig cali iimaan sharmaake agaasimihii ku xigay isla idaacaddaasi hoon afriig saciid tacliil axmed tifaftirihii wakaaladda wararka soomaaliyeed ee soona sheekh nuur maxamed cabkey agaasimihii idaacadda shabeelle mukhtaar maxamed hiraabe waxayna maxkamaddu dhegaysatay maragfurka markhaatiyaalku furaya xasan xanafi dembiga uu galay iyadoo xasan xanafi lafahaantiisu uu qirtay dilaalka wariyaal ay ka mid yihiin tifaftirihii wakaaladda wararka soomaaliyeed sheekh nuur maxamed abkeey ugu dambayntiina maanta ayaa fagaaraha cadaaladda ee dugsiga sare ee booliska jenaraalka aye ay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya kula fulisay xukunkaasi toogashada xasan xanafi iyadoo fulinta xukunkaasi ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiinuu ka mid ahaa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya gaashaanla dhexe xasan cali nuur shuute xogayaha koowaad ee dowladda hoose ee muqdisho iyo sidoo kale guddoomiyaha degmada xamar jajab ee gobolka banaadir waxaa sidoo kale ka soo qayb galay toogashadaasi dadweyne iyaguna daawanayay sida xukunkaasi cadaaladda loo fulinayay gaashaanla dhexe cabdulaahi xuseen ku-xigeenka xeeraaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa fulinta xukunkaasi toogashada kadib la hadlay saxaafadda maalintii ay taariikhdu ahayd saddexdii bishii saddexaad laba kun lix iyo tobanka waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane xasan xanafi xaaji cabdisalaan labaatan iyo sideed jir ah ina maryan saalim ina maryan saalim cumar ku dhashay xamar kaasoo xafiiska xeerlaainta guud ee ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey inuu ka tirsan yahay ururka al-shabaab gaar ahaan qaybta qaabilsan dilalka saxafiyiinta asagoo qorsheeyey dilal loo geystay saxafiyiin fara badan isla markaana taariikhdu markay ahayd afartii bishii shanaad laba kun iyo tobankii gacantiisa ku dilay marxuum sheikh nuur maxamed abkey oo tifaftirihii wakaaladda wararka soona ahaa waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah taariikhdu markii ay ahayd toddobiiyo tobankii bishii saddexaad laba kun lix iyo tobanka waxaa xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida raacfaan ka qaatay xukunsanaha maalintii ay taariikhdu ahayd lix iyo labaatankii bishii saddexaad laba kun lix iyo tobanka waxay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay racfaanle xasan xanafi xaaji cabdisaan waxayna ku raacday xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida oo ahaa dil toogasho ah waxayna ku xukuntay dil toogasho ah oo ah risaastii sheikh nuur maxamed abkey maanta oo ay taariikhdu tahay koob iyo tobankii bishii afraad laba kun lix iyo tobanka waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka toogashada ahaa wabilahi tawfiiq agaasimaha idaacadda kulmiya ee muqdisho abwaan cismaan cabdulaahi guure oo isaguna ku hadlaya magaca warbaahinta soomaaliya ayaa isna halkaasi ka yidhi kelmado ku aadan toogashada xasan xanafi maanta ilaahay ayaa ku mahadsan xasan xanafi annagoo u jeedna ayaa la mariyey waajibkii ou mudnaay oo laga gooyey xaqdarradii ou ka galay dad badan oo u badan bahda saxaafadda waxaan aad uga xunnahay kuwa aan maqli doonno ayagoo cambaaraynaya dilka ama ka maanta la toogtay ama kuwii doraad la toogtay oo intaba bahda saxaafadda ay gacmahooda ku maqan tahay kuwa cambaaraynaya ayaa la arki doonaa saacadaha soo socda waxaan leennahay kuwaas xakiimkii abuuray xaqa uu ku leeyahay ruuxii xafidaba ummaddana xidhiirsho xuquuqdooda dhowree xarig ee bakii jaray xaq ilaali maayo dembiile dad dilay ee la dilay kuwa raba inay cambaareeyaan oo dulmiga u yaqaanna oo xadgudubka u yaqaanna kuwaas waxaan leennahay danteenna allaa yaqaan adinku danteenna ma haysiin waxaana la yidhi nin wax dilay haddii aan la dilin ee la iska sii daayo waxuu doono waa inuu dilaasee la dili waayo marka dilaa in la dilo waaya daawadii qarax geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa duhurnimadii maanta ka dhacay degmada xamarweyne ee gobolka banaadir qaraxan ayaa duhurnimadii maanta waxa uu ka dhacay degmada xamarweyne sida wararka ay sheegayaan qaraxa ayaa waxa uu ka dhashay gaari laga soo buuxay waxyaabaha qarxo oo lasoo dhigay agagaaraha maqaayadda alhindi halkaasoo ay ku sugnaayeen dad rayid ah inta la xaqiijiyeyna ilaa afar qofood oo rayid ah ayaa ku dhintay qaraxaas halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen sida rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya uu u sheegay gudoomiyaha degmada xamarweyne
qaraxaas meesha uu dhacay waxaa waaye soorgeedka ama horta malayga gaar ahaan qaybta maqaayadda hindi meesha la yidhaahdo baabuurka meeshu yaallay waxaana meesha ka cunteynayeen dad shacab ah dad masaakiin ah arday ah ayaa meesha soo marayay marka qaraxee dhacay ayagii aa ku waxyeelooway caruur iskuulka ka timid oo riyaalka uniformka wasta ayaa ku dhintay dhimashada sida hadda aan xaqiijinay oo inta aan saarnay waxay ahaayeen ilaa iyo afar dhaawaca la qaadanay afar saddex ay gaarayeen marka qaraxa gaariga qaraxa wuxuu ahaa gaari nooha ah gaarigaasna sida hay-adaha amniga noo sheegeen gaari aad baa soo socdiyuu ahaa laakiin wuxuu isku qarxiyey meel shacab masaakiin ay joogaan maqaayad laga cuseenayo
waayahay guddoomiye marka qiyaas ahaan marka la fiiriyo qaraxan xarunta vishi governa ee dowladda hoose ee gobolka banaadir iyo meesha uu ka dhacay qiyaasahaan intay isu jiraan
horta wax yaray isu jiraan xarunta dowladda hoose wax yaray isu jiraan laakiin waxaa meesha loo dan lahaa waxay ahayd shacabkaasi lagu qarxiyey oo masaakiinta wax cunayeen iyo ardayda masaajidta wax ku garan kale oo iyagana meesha marayay in lagu bixiyaa loogu talagalay gobolkana maka ag dhaweyna laakiin maqaayadda ayay ka mid tahay gaariga ay soo dhigtay waan garta marka ee, guddoomiye bal waxaad faahfaahin naga siisaa qaraxa ma waxa waa gaari meesha iska yaala oo qarxay mase waxa waa qarax ismiidaamin ah oo iyo dadkii ee, gaariga saarna ayaa is ee, qarxiyey oo sidaas ayuu falka u dhacay baaga muxuu ahaa nooha meesha la soo dhigay wax badan lama aalin shan daqiiqo iyo sideed daqiiqo meelaha kale meesha yaalay waaba lagu daba jiray iyadoo hawsha la falgada raba ayay qarxisay wa- waayahay guddoomiye ciidamada ammaanka ee degmada xamarweyne ee, wax howlgal ah oo qarax kadib ay sameeyeen ma jirta iyo cid ay usoo qabqabteen meeshaan markii laga hadla lama soo weerarin gaari soo ahay gaarigii meesha soo dhigtay kuna joogay shanta daqiiqana hay-adaha amniga igu daba joogo Ee, isagana dabcan kor hay-ad moodaa isla markiina waa iskarxiyay isagoo gacanta lagu dhigi rabo ayuu iskarxiyay
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta khudbaddiisa waxa uu ka jeediyey khudbad aan caadi ahayn kalfadhiga sideedaad ee golaha baarlamaanka federaalk ah ee soomaaliya khudbadda madaxweynaha oo ahayd middiisa dastuuriga ahayd ayaa waxa uu kaga hadlay arrimo badan oo siyaasadda dalka soomaaliya iyo xaaladda waddanka sidoo kale waxaa xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho maanta ku sugnaa guddoomiyaha golaha baarlamaanka ee federaalk soomaaliya brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari isagoo sidoo kalena halkaas khudbad ka jeediyey haddaba waxaan idiin soo gudbinayaa codka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo kaga hadlaya khudbaddiisa dastuuriga ahayd iyo kalfadhiga aan caadiga ahayn ee golaha baarlamaanka soomaaliya oo noqonaya kii u dambeeyey
iyo in dalka aan gaadsiino doorasho xor ah oo hal qof iyo hal qof ah labadiiba shaqooyin badanaa laga qabtay waa kii lasoo sheegay in kujabto constitutionka iyo dadaalada laga sameeyey iyo howsha hadda u taallo aan aada u aaminsanahay baarlamaanka federaalka xaggiisa inay aada iyo aada uga fududaani doonto haddii ay fududaatan wax badan ay ka qabsoomi karaan dhinaca doorashooyinkana horey waa kii aan isula garanay xukuumad ahaan iyo baarlamaan ahaan in aanay isla suurtagelaynin duruufaha ugu hareereysan awgeed hal qof iyo hal cob iyo dalkoo dhan inaan ka dhaqangelino dalka cadowga iyo dhibaatada jirta awgeed sidaas daraaddeed aan isla garanay doorasho dadban dalka in ay ka dhacdo laba kun iyo lix iyo toban haddii aan la yidhaahdo doorashadii dadbanayd wax badanoo ka mid ah la soo qabtay si doorashada dadbani ay sharciyadu u shaa marka waa nidaam sharciyeynayo oo xalaalaynayo oo maxaan ku idhahdaye ila waxaan ka shaqaynayna waa dowladnima waa inay jirta nidaamkaasi wada tashigi ballaarnaay ayaa ka mid ahaydi oo dalkao dhan hal maalin ka dhacay oo natusiyey khibrad iyo waayo aragnimo iyo awood in arrin aad u muhiim oo sidaasoo kale ah hal maalin dalka inay ka dhici karto oo dowladda federaalkana ay ka dhaqangelin karto ayadoo kaashanayso maxaa ku rahaa dowlad goboleedyada arrintaas tijrabo fiican oo lagu guulaysan yahay ra'yiga markaan soo ururinayna meeshii ugu dambeysay kusoo gudaanay oo wadar ogoolka ahayday waa tii waxyaabihii mabaadida oo waaweynaay laga soo laga qaatay la iskuna afgartay dhammaan tafaasiil
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo khudbad aan caadi ahayn ka jeedinaya kalfadhiga sideedaad ee golaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayuu kaasi ahaa in ka badan konton ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab ayaa lagu dilay howlgal ay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa amisom ka sameeyeen degmooyin iyo deegaano ka tirsan bariga gobolkaasi galgudud isagoo waraysi gaar ah siinayay rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya taliyaha qaybta bariga ee gobolka galgudud ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaashaanle sare axmed maxamed reed dusho ayuu sheegay in kadib howlgal ay ciidanka xoogga dalka iyo kuwa midowda afrika ee amisom ka sameeyeen deegaano ka tirsan bariga gobolka galgudud ay ku dileen konton iyo toddoba ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab oo labiiyo toban ay ahaayeen horjoogayaal taliyaha ayaa tilmaamay in howlgalka ay qaadeen markii ay xog rasmi ah ka heleen shacabka deegaanadaasi ku dhaqan waxaana uu xusay in howlgalka ay soo dhoweeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada taliya tareedisho ayaa sidoo kale xusay in howlgalkan uu socday maalmihii u dambeeyey ayna sii wadi doonaan ilaa kooxda al-shabaab laga ciribtiro guud ahaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka galguduud bismillahi raxmaani raxiim howlgalloodan ay soo bilowdeen saddexdii bisha abril ilaa haddana way socdaan meel wanaagsan ayna marayaan aad iyo aad u wanaagsan oo maxaanku yidhahdaa cadowgii la wiiqay shacabkiina lasoo dhaweeyey si wanaagsan ay usoo dhaweeyeen ciidamadii amisom iyo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed waxaa ka mid a beriya ka mid a deegaano yaryar ay kusoo aruursadeen oo ulajarad iyo deegaanada noocaas ay kusoo aruursadeen meeshaas oo maxaanku yidhahdaa looga dilay ilaa konton iyo toddobo ee maxaanku yidhahdaa nimankii maxaanku yidhahdaa nabadiidka ahay ay ku jiraan laba iyo toban nimankii hogaamiyay nimankaas ah aad iyo aadayna hawshaas u dhacday waana la afjaray nimankaas alxamdulilahi ilaahana maanta askara ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa amisom ayaa maalmihii u dambeeyey laba jibaaray howlgallada ka dhanka ah maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab waxaana taliyaha qaybta bariga gobolka galguduud ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu ballan qaaday in howlgalka ay wadayaan ilaa shabaab laga sifeeyo guud ahaan gobolka munaasabad loogu diyaargaroobayo furitaanka wejiga labaad ee shirka maamulu samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta labada gobol odayaasha iyo waxgaradka labada dhinac ayaa lagu qabtay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe haddaba waryaheena cabduqaadir irshaad ayaa qadka teleefoonka ee jowhar waxa uu kula xiriiray wariyaha warbaahinta qaranka uga soo warama jowhar abuukar maxamed bacadle ugu horeyna waxauu wax ka weydiiyey munaasabadan ee furitaanka wejiga labaad ee shirka maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaana uu bacadle yeersadan
waad mahadsan tahay munaasabadani oo ahayd mid si ixtare usoo abaabuleen maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo maamulka gobolka hiiraan ay naga soo qayb galeen mas-uuliyinta kala socodka hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya iyo waxgaradka labada gobol iyo sidoo kale qeybaha bulshada ka kooban tahay oo ku nool magaalada joor ayaa ahayd mid si heersan lagu soo abaabulo ayna heeso iyo majaajilo ay kusoo bandhigayeen xidigaha nabadda hiiraan shabeellaha dhexe kooxda xiin oo dhowaan la abaabulay marka munaasabadaasi ayaa ahayd mid si aada lagu soo dhaweynayay furitaanka wejiga labaad ee shirka ee ka furmay magaalada jowhar ka furmi doona isagoo horey u furay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud laba tobankii bishii janary aynu kasoo gudubnay marka ergada iyo mas-uuliyiinta ka kala socodka labada gobol ee kusoo magaalada jowhar ayaa xalay halkaasi ku sugnaa iyagoo halkaas khudbado kala duwan kasoo jeediyey oo ku saabsan muhiimada bulshada ay u leedahay in maamul waraji ah loo sameeyo maadaama inta badan gobolla dalkeena maamul laga hirgeliyey marka halkaasi ayaa mas-uuliyiinta gebi ahaantoodba waxay sheegeen in loo baahan yahay caqabadaha jira oo koor gudban in maamul loo sameeyo shirkani ka furmay magaalada jeer ay iminka marayaan meel gebagebe ah ayna inta badan khilaafaadkii xanibaada ku keenay oo halkaas ku keena maalmahan shirka oo iminka maraya meel gebagebe ah dhawaanna maalmaha soo socda fooda nagu soo hayaana oo shirka wejigiisa labaad ka furmayo gobolka shabeelle dhexe gaar ahaan magaalada jowhar oo horey uga furnaaba
aad buu mahadsan yahay dhegaystayaalkaasi waxa uu ahaa waryaheenna abuukar maxamed bacadle mas-uuliyiin ka tirsan kuwa maamulada degmooyinka gobolka galguduud ayaa walaac xoogan waxa ay ka muujiyeen abaaro iyo biyo la-aan saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolkaas sida uu kusoo warramay cabdirasaaq maxamed axmed oo gaalkacyo ku sugan
kadib kulal ballaan oo ay maanta isugu yimaadeen mas-uuliyiinta maamulada iyo degmooyinka deegaanada gobolka mudug qaarkood ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen abaaro iyo biyola-aan ka jirta qaybo ka mid ah deegaanada dhinaca koonfurta iyo bariga gobolka mudug kuwaas oo saamayn ku yeeshay dadka iyo duunyada cabdiraxmaan sheekh xasan waa guddoomiyaha deegaanka eeldibir waxa uuna ugu horrayn ka warramaya abaaraha iyo biyola'aanta ka jirta qaybo ka mid a deegaanada bariga iyo koonfurta iyo sidoo kale baaqiyo ay u dirayaan hay-adaha samafalka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka galmudug
saakay waxaan halkan isku kulmay degmooyinka maamul goboleedka galmudug gaar ahaan kuwa mudug intooda badan sababta la iskugu yimid ee halkan saakay guddoomiyayaashii iyo xubno kale ee maamulka matalaya ee ka kooban deegaamada halkan aan ku sheegi doono wargalo docol ceeldibir xerdhagaxley xingod garawaale bacadweyne wasil budbud xaaro bitaale kalabayr qaydaro bajeela hobyo ugu horrayso inta aan sheegno ilaa iyo deegaano kale halkan saakay waxaan shirkan jaraa'idu qabannay qayladhaan laga wado marxaladaha abaareed ee ka jira deegaanadaas mudug dhammaantood ee intaana inta joogtay inta maqanba ay matalayaan saamaynna ay abaarta ku wada leedahay ee deegaanada dhammaan ee galmudug gaar ahaan kuwa intaan isku timid iyo deegaanada mudug ee intooda kalena maanta ay xaalad adag ay ku jiraan xaaladaas oo ah marxalo kulul oo deegaamada qaybo ka mida aysan horay roob u lahayn kuwii sanadkii dhawata roobka lahaana hadda ay khatar ku jiraan kuwii aan lahayna ay kasii liitaan madar siiyo wax ku filan madar baa ka jira ma aha macnaheedu ilaahay dadka inay baryaan baa muhiimadu tahay laakiin gacanta iyo qaylada aan rabnaa inaan maanta halaan kasoo jeedino laga gacan siiyo waa arrinta bini'aadantinimada wixii karaan bini'aadantinima in lagu gurmado daraaddeed baa halkan maanta u nimid laakiin bulshada islaamka ah reer galmudugna waxaan leenahay wixii diinteenna islaamka nafartay aanu maanta u dhaqaaqno oo ah soom bannaanbax iyo ilaah bari sidoo kale kulanka ayaa waxaa iyaguna khudbado ka soo jeediyey qaar ka mid a guddoomiyaasha deegaanada gobolka mudug kuwaasi oo dhammaantood baaq u diray dowladda federaalka dowlad goboleedka galmudug ganacsatada hay-adaha samafalka taas oo ku aadan in gurmada biyodhaamin degdega loo sameeyo dadka ay abaaraha iyo biyaalaanta ku haysato deegaanadaasi cabdirasaaq maxamed axmed idaacadda iyo telefishinka qaranka gaalkacyo
kulan looga hadlayay sidii gurmud loogu fidin lahaa dadka ay saameeyeen abaaraha ku dhiftay qaybo ka mid ah gobollada dalka oo ay soo qabanqaabiyeen jaaliyadda soomaaliyeed ee waddanka maraykanka ayaa lagu qabtay gobolka minnesota sida uu warkan maraykanka kaga soo diray waryaheenna liibaan xuseen kulankani oo ay isugu yimaadeen jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalka maraykanka oo ujeedadiisu ay ahayd sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen gurmashada dadka abaaruhu ay saamaysay qaybaha ka mid ah gobollada dalka soomaaliya waxaa ka qayb galay kulankaasi culimaa'idiin haween aqoon-yahano iyo dhammaan qaybaha bulshada soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota ee dalka maraykanka kuwaasi oo dhammaantood ka sheekeeyey muhiimadda ay leedahay in bulshada ay isu gargaarto jaaliyadda soomaaliyeed ayaa bilaabay inay isku aruuriyaan lacago loogu talagalay in lagu caawiyo dadka ku nool meelaha ugu badan ee abaaruhu ay saamaysay sida deegaano ka tirsan somalilan iyo qaybo kale inta uu socday kulankan ayaa waxaa hadallo ka jeediyey culamaaudiin iyo mas-uuliyiin kale waxaa ka mid ahaa hibo maxamed hudoon hibanuura sheekh axmed taajir xamud caw cali maasheeye iyo mas-uuliyiin kale
intaan ololo qaadno aan ayaheenna dhowran intaa waxaan ku darayaa in kastooy aafada iyo abaaruhu soomaalida wada ekaysay haddana awdal iyo salalbaa ugu argagax weynoo ruuxi indhaha ka qaadaaba oo himbuus la taago ariga iyo deera iyo lo'da iyo ugaadhiyay shinkiba markii ay duhaadeen dadkiina oon iyo gaajo inba meel ku asqowday ayay geeridiina asiibtay allahayo wada awoodla oo ummaddaada abuurtay oo inba meel ku arsaaqee afarta jiho gooba gudgoonoy oo arwaaxaan ugu keen marka waa xaq weeyaan kasaka oo islaamnimadii walaalnimada in haddii musiibo rabbaani timaado inaynu kulligeen wada danqaano yar iyo waayeel qof kastaba tabartiisa waxaa laga yaabaa soomaali dibadda joogta ilaa boqol kun kama yara haddeen laba boqol oo kun ba noqonaynin toban doolar boqol kun oo qof hadday bixiyaan waa imisa laba qiyaas jiro minneabolis iyo hareerayaheeda laga yaaba inay boqol kun noqdaan haddii ay sanadkii bixiyaan muxuu ahaa lix ii biloodba boqol doolar xitaa bixiyaan waxay oo dalka dab hor galaan waxaa dhici kartaa in yani hal milyan waxa ku laga yaaba inay kuu qoto muxuu ahaa ay kuu qoto labaatan ceel ilaa shan iyo labaatan ceel oo wanaagsan oo dadka abaaraha haysta meel walba soomaaliyeed laga dhigtay
wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa maanta gaaray degmada bardaale ee gobolka baay halkaasi oo la qorshaynayo sidii loo geyn lahaa ciidamo suga ammaanka degmadaas kuwaas oo dhowaanna loo soo xiro tababar haddaba waryaheenna cabdulqaadir irshaad ayaa qadka telefoonka ee magaalada baydhabo waxa uu kula xiriiray waryaha warbaahinta qaranka ee magaalada baydhabo siraaji sheekh isxaaq ugu horreynna waxa uu wax ka weydiiyey bal inuu faahfaahin naga siiyo wasiiradan ka tirsan koonfur galbeed ee gaaray degmada bardaal
wasfiga maanta gaaray degmada berdaale ee gobolka baay waxaa horkacaya wasiirka wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdisaam maxamed ibraahim geesay waxaa sidoo kale wasfiga qeybka ah wasiirka wasaaradda warfaafinta xasan cabdi maxamed eh, iyo sidoo kale wasiirka caafimaadka dowladda koonfur galbeed soomaaliya eh, mudane isaaq cali subag En, ujeedooyinka ay u tageen degmada berdaale waa dhowr ujeedo En, midda ugu horreysa waxa weeye sidii ciidan loo geyn lahaa tuulooyin hoos imaanaya degmada berdaale ee gobolka baay oo qaarkood dadka shacabka ay ku dhibaateynayaan al-shabaab En, sidoo kale ujeedada ay u tageen waxaa ka mid ah dad ood wadaaga oo deegaankaasi isku diriray sidii loo xalin lahaa islamarkaana en, eh, runtii en, loo loogala hadli lahaa sidii olaadahaasi had yeertan ka dhacay degmada berdaale aan usoo noqon waxaa sidoo kale ujeedada ay u tageen ka mid ah en, in en, wasiirka caafimaadka dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane isaaq cali subug uu dhagax dhigo cisbitaal ka mid ah cisb- en, ama cisbitaal la doonayo in laga dhiso degmada bardaale ee oo ilaa iyo lixdan kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan degmada eh, baydhabo En, waxaa runtii en, wafdigan uj- en, galabta ay tagi doonaan tuulooyin hoos imaanaya degmada bardaale oo mararka qaar shabaabka ay ku dhibaateynayaan dadka shacabka saar la socotay degmada bardaale dhowaan waxaa tababar loogu soo xiray ciidan tiradiisu ay gaaraysa saddex boqol iyo konton oo loogu talagalay ilaalinta degmada iyo deegaanada kale hoos imaanaya marka ciidankaasi ayaa la rajeynayaa ama la doonayaa wa- een wasiirada inay geeyaan tuulooyin hoos imaanaya degmada bardaale si loo sugo degmada ammaankeeda iyo degma- deegaanada kale hoos imaanaya Eh, waxaa sad mudan in shalay ilaa darraad ciidanku halkaasi howlgallo fara badan ay ka sameeyeen guulo fara badan ay ka soo hooyeen En, waxaana gacanta ay kusoo dhigeen gaadiid aad u fara badan oo isugu jira kuwa dagaalka iyo mootooyin ay isticmaali jireen al-shabaab marka ciidankaasi howlgallada fara badan sameynaya iyo guulahaasi faraha badan soo hooyinaya ayaa la doonayaa en, wasiirada inay dhiirigelin ay u sameeyaan waxaana en, had jeertan en, wafdigu ay joogaan degmada bardaal ay ku sugan yihiin waxaana mar dhow tegi doonaan ay la hadli doonaan ha- en, harada tababarka looga soo heray ciidanka dhowaan halkaasoo ciidanka dhammaantiisa la isugu yeeray oo wasiiradana halkaas ay kula hadli doonaan
kaasi waxa uu ahaa waryaheena siraaji sheekh isxaaq oo inaga warbixinaya wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo maanta gaaray degmada bardaale ee gobolka baay mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan ciidanka amisom ayaa gurmad u fidiyey dad ay kusoo rogmadeen biyaha badda kuwaasi oo deganaa mid ka mid ah xaafadaha magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose faahfaahinta warkan waxaa kismaayo kasoo diray waryaheena aadan maxamed salaad aadan kismaayo mas-uuliyiintan ka tirsan jubbaland oo ugu horreeya madaxweyne ku-xigeenka jubbaland jenaraal cabdullaahi sheekh ismaaciil sartaag way weeliyeen saraakiil ka tirsan amsom gaar ahaana ciidamada kenya iyo kuwa etoobiya ee ku sugan magaalada kismaayo ayaa u gurmaday dad shacaba oo ay ku soo fatahday badda magaalada kismaayo kuwaasoo deganaa xeebta mid ka mid a xaafadaha magaalada kismaayo goobtaasi waxaa gaaray saraakiisha ciidamada amisom iyagoona sidoo kale goobtaasi gaarsiiyey gaadiidka bacaadka lagu celiyo si dadkaasi aanay mar kale badda ugu soo fatahin waxaa la arkayaa boqolaal dad rayida oo markaasi taagan afaafta hore ee xaafadda uu markaa baddu ay ku soo fatahday iyagoo aan haysan goobo markaasi ay degaan saraakiisha amisom ayaa dadkaasi uga tacsiideeyey dhibaatada gaartay iyagoona sheegay in ay wax kala qaban doonaan madaxweyne ku-xigeenka jubbaland jenaraal cabdullaahi sheekh ismaaciil fartaag oo goobta ka hadlay ayaa tilmaamay in shacabka iyo maamulka oo iskaashada loo baahan yahay in arrimaha noocan oo kalea marka ay dhacaan ay iskakaashadaan si markaasi ay guulo uga gaaraan masiibooyinka mararka ay dhacaan waa markii ugu horreysay oo xeebtan amaba badda ay kusoo fatahdo goobaha maanta ay kusoo fatahday iyadoona hadda boqolaal guri ay dhex xeegaan biyo aad u tira badan oo badda xaggeeda ka yimid aadan maxamed salaad radio muqdisho magaalada kismaayo
halkaad warkaasi kala socotaana waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya labada garab ee ku dagaalamaya dalkaas yemen ayaa sheegay inay dhowrayaan heshiiska xabadjoojinta ah ee ay kala hore si wada jira u kala saxiixdeen qolyaha daacadda u ah madaxweyne cabdulrabbu mansuur alhaadi ayaa dhigay hubkii ay kula dagaalamayeen kooxaha taageerada ka hesha dalkaasi iiraan ee shiicada xuutiyiinta waxaana la rumaysan yahay in xabadjoojintaasi ay dhabaha u xaari doonto nabad waarta oo ka dhalatay geyiga yemen dagaaladaasi ka bilowday dalka yemen sanad ka hor ayaa ugu yaraan waxaa ku geeriyooday ilaa lix kun oo qof calaamado dagaal ayaa ka muuqda meel kastaayo oo dalka yemen ka mid ah mana jirto cid garanaysa muddada ay qaadanayso in dalka yemen uu kasoo kabsado khasaarihii dagaaladaasi uu geystay meelaha qaarkood oo dalkaasi yemen ka mid ah ayaa ka muuqda burbur lixaad leh oo ay geysteen duyuuradaha dagaalka ee boqortooyada sacuudiga nin ka mid ah dadka deegaanka ayaa waxa uu sheegay in haddii dadaal lala yimaado la gaari doono nabad waxaa kale uu intaasi ku daray in dagaalka haddii uu sii socdo uu saameyn weyn ku yeelanayo guud ahaan gobolka guud ahaan dhegaystayaal warkii caalamka oo aad kala socoteen reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya duhurnimadan isniinta ah waa naga intaas waxaa warka idinla socodsiinaya anigoo ah cumar caaqil cabdulqaadir irshaad ayaa inoo soo saaray liilana waa ay farsamaynaysay wararkeenna ciddii ay seegaan iyagoo maqal iyo qoraalba iyo weliba sidoo kale sawiraba wata waxaad mar kale dib uga daalacan kartaan bartaynu internetka ku leenahay ee radio muqdisho dot net